dad kun u diro toddobaatan qoys waanaha ku barakaceen deegaanka eeladda ee gobolka geda yaweyba hadda ka noolina degmada garbahaari walibana la deersiiyey deegraashin ee shalduwan sida bariiska burka soqorto saliida siyo noolaliyo aan ka maarayaan maadaama deegaanshuyaha ku barakaceen deeqdon yaweyba dad ka deersiyey maamulka degmada garbahaari kan gobolka geda hana kumid ee ururka bilaanta waybaniyo kabaagana in lagu qiibgaada sidii dadku aan hela lahayeen gargaar intuunku badan maadaama tiro kalena iyo hadaha ka ahaayaan waana lan baahanyay in lan diyaargaroowa cid kasta oo waxhaysato ama dal ha joogto ama dibad ha joogtee inay ka qayb qaadato dadkii waa soo socdaa toddobaatankan kelii ma aha ilaa shan boqoloo qoys baa soo socoto in dibudejin loo sameeyo in maxaanku iraadaa wax loo qabto in la caawiyo dal iyo dibadba in alla intii waxhaysato oo dadkan maxaanku irahdaa dadkooda iyo dadkii ka naxayaba in dadkan la caawiyo oo wax loo qabto waxaan rabaa halkaan baaq inaan uga diro hay-adaha caalamiga ah kuwa lookalka ah jubbaland laftigeeda qurba joogta u dhalatay gobolkan intaba waxaan leeyaha baahida waad aragtaan shayguna waxaa fiican in isha laga toogtaa fiican meel aanan waxba jirin inaan lagu wareegaysanin baahida rasmiga ah oo jirtana waa midaan dadkan maanta haysata weeye marka qof kasta oo damiir leh ama shaqeeyo oo u shaqeeya si sax ah waxaan rabaa waxaan ka codsanayaa inay ka qayb qaataan baahida maanta taallo barakaceeda sidii hoy loo siin lahaa dadkan sidii loo siin lahaa agabkii sidii loo siin lahaa noloshoodii marka arrintaasaan codsanaynaa guddoomiyaha gobolka geda cabdulaahi cabdi jaamac iyo weliba uuse faahfaahin kubiyey deeqda iyo deersiin dadkun ha ku barakaceen deegaanka ceelada gudoomiye ayaa saas oo kale weliba uuse sheegay in dhibaato badan iyo qaban dadkun saas daraadee weliba hay-ado iyo maamulka dowladda aan kabaagay in la deersi walaagay gargaare oyo un baahanyeen
marka koowaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowladda jubbaland oo ayadu si deg dega kaga jawaabtay sac gudahooda arintan dadkan soo barakacay guryahoodii ka soo tegey waa nooga mahadcelinaynaa gurmadkooda iyo jawaabta degdeg way ka bixisay maamulkana waa nooga mahadcelinaynaa heer degmo sida fiican ay u soo agaasimeen iyo hooyooyinkaba arrinta kale waxa weye dadkan si unbay u noolaayeen iyagana isdabarahayo umayna baahnayn in wax la siiyo sabab baa keentay inay soo kacaan oo soo barakacaan markan waxaan rabnaa in la kala saaro in cadowga lala dirirayo iyo in dadka la dhibaataynhayo shacabka in aad loo kala saaraan jecelnahay cid kasta oo ku lugle duqaymahaas ciddii mudaan ha duqeeyeen laakiin shacabka iyo dadka ma soo dhoweynayno inay dhibaatoobaan way soo lugeeyeen wax walba waa lagala haray nimankii ay ka soo tageen way diideen inay wax soo qaataan waa loo diiday haddana in badan baa soo socota toddobaatan qoysoo ka mid ah haddana soo gaartay oo aanu siinay deeqdan jubbaland ka timid shan boqoloo qoysna way soo socdaan sidii naloo sheegay marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaana jecelnahay hay-adaha iyo iyo deeqbixiyaasha iyo inta joogta in mataqaana ayaguna ay doorkooda qaataan wayba sii kororahayana dadka danyarta ah ku barakacow deegaanadiyo iyo oona habog taaliya hayta daruufo shalduwan